أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga ah el andalus kuwada ugu doorka roon howlgala la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa suudaan iyo dalal kale ku eedeysay inay taageerayaan jabhadda tigreega ee t b l f maraykanka ayaa sheegay inuu qaaday duqeymo dhanka cirka ah oo uu ku beegsaday in ka badan siddeetan goobood oo ku yaala koonfurta iiraan kulan looga hadlayay horumarinta magaalada bu'ale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dhex maray dhallinyarada degmadaasi ardayda mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta mu'asasada ee deegaankaasi sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan qaybta labaad warbixin ku aadan horumarka degmada biya cadde ee wilaayada shabeellada dhexe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgala la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar madaafiic ah ay ku qaadeen fariismaha malishaadka riddada ay ku leeyihiin degmada xaradheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta dowladda xabashada etoobiya ayaa suudaan iyo dalal kale ku eedeysay inay taageerayaan jabhadda tigreega ee t b l f sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ku eedeeyey kooxda gacanta ku haysa gobolka tigre ee t b l f suudaan iyo eritereya inay wadaan iskaashi ka dhan ah etoobiya isagoo isbarbardhig ku sameeyey isbaheysigii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii horseeday ridista xukuumaddii dirgiga ee mingisti xaylo maryam isagoo shalay oo talaadaha hadal ka horjeedinayay golaha baarlamaanka ayuu abiy axmed ku adkaystay in xitaa haddii dhinacyo kale ku soo biiraan iskaashigan uusan wax khatar ah ku ahayn madax bannaanida etoobiya ma aha oo keliya shacbiya eritereya wiyaana t b l f iyo suudaan xitaa haddii kuwo kale lagu daro ma jiro hal xabo oo khatar ah oo ku wajahan madax bannaanida etoobiya ayuu abey u sheegay baarlamaanka dowladda xabashada etoobiya t b l f ayuu abey ku tilmaamay faaska lagu jiro dhirta halka eritreyana uu ku sifeeyey daabka faaska isagoo xooga saddexaad oo magacyadooda aanu carabaabin uu sheegay in iyaguna ay yihiin gacanta isticmaalaysa faaskan iyo daabkiisan isku jira ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu sheegay in faaska ay gacanta ku hayaan quwado shisheeye oo aanu magacaabin kuwaas oo uu ku tilmaamay inay yihiin xooga dhabta ah ee ka dambeeya iskaashigan uu walaaca xoogan ka muujiyey abiy ma uusan magacaabin cidda uu ula jeedo quwado shisheeye ama kuwo qarsoon balse wuxuu sheegay in dhibaatada etoobiya aan lagu xalli karin oo keliya in lala tacaalo t b l f ama eritereya balse ay tahay in laga taqoloso xooga aan muuqan ee gadaal ka riixaya isbahaysigan falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya in guudiska abiy uu ku wajahan yahay masar maadaama khilaafka xooggan ee webiga niil ee u dhexeeya labadooda dhinac uu sii xumaaday islamarkaana masar ay muddooyinkii u dambeeyey abaabulo ka waday dalal ay ka mid yihiin eritereya iyo jabuuti mahadsanid marwan maraykanka ayaa sheegay inuu qaaday duqeymo dhanka cirka ah oo uu ku beegsaday in ka badan siddeetan goobood oo ku yaala koonfurta dalka iiraan sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen abushayba warbaahinta iiraan ayaa waaberigii saaka oo arbaco ah sheegtay in qaraxyo isdabajoog ah laga maqlay magaalooyin iyo deegaano ku yaala koonfurta dalka oo ay ka mid yihiin sirka jasiiradda qasham iyo bandare cabaas isla wakhtigaasi taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee senticom ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabay duqeymo ka dhan ah iiraan isagoo sheegay inay jawaab u yihiin weeraro lagu qaaday maraakiib ganacsi oo marayay marambiyoodka hormuus sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa cambaaraysay go-aanka maraykanka ee lagu soo celiyey cunaqabataynta saliidda iiraan qaraxyadaa ka dhacay koonfurta iiraan wakaaladda wararka faris waxay ku sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalada sirig iyo jasiiradda qasham iyadoo markii hore aanan la ogeyn waxaa sababay telefishinka dowladda iiraan waxa uu sheegay in toddoba qarax ay ka dhaceen agagaarka tuulada tahrow ee sirig lix qarax laga maqlay tuulo ku taala jasiiradda qasham iyo sidoo kale lix qarax oo kale oo ay ka dhaceen bandar cabaas warbaahinta iiraan waxay sheegtay in weeraradan badankooda ay ku dhaceen goobaan ciidan ahayn waxaa la tilmaamay in gantaalo ay ku dhaceen deked ganacsi iyo dekeda kalluumaysi oo ku yaala sirig iyo tuulada ziyaarat iyo sidoo kale goob ay yaaliin taawarada isgaarsiinta ee gobolka hormusgan wakaaladda wararka faris ayaa markii dambe sheegtay in tirada qaraxyada gaareen ilaa iyo toban oo sirig ka dhacay afar qarax oo ka dhacay tuulada maysiin ee jasiiradda qasham garoonka diyaaradaha imaam khomeyni ee tehraan ayaa ku dhawaaqay in duulimaadyadu dib u soo bilowdeen sidii caadiga ahayd ee laga bilaabo shantii subaxnimo ee saaka dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee baxreyn ayaa shiday seeriga digniinta waxayna shacabka iyo dadka dalka degan ugu baaqday inay u gudbaan goobaha ugu dhow ee amniga leh maraykanka ayaa weerarka iiraan uu ku qaaday waxa uu ku tilmaamay howlgal ciqaabeed centcom ayaa sheegtay inay bilowday weeraro xoogan oo xiriir ah oo ka dhan ah iiraan iyagoo tilmaantay in ujeedadu tahay in iiraan lagu ciqaabo weerarada lagu qaaday maraakiib ganacsi oo marayay maranbiyoodka caalamiga ee hormuus bayaan dambe oo maraykanka uu soo saaray ayaa wuxuu ku sheegay in siddeetan goobood ay duqeeyeen iyagoo adeegsanaya hub sax ah waxay beegsadeen in ka badan lixdan doomood oo yaryar oo ay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxaana la birtilmaameedsaday nidaamyada difaaca cirka xarumaha taliska raadaarada xeebaha iyo gantaalada lidka maraakiibta sarkaal maraykan ah ayaa u sheegay telefishinka c n n in weeraradani ay yihiin howlgal ciqaabeed aan si dhaqso ah ku dhammaan doonin sarkaal kale ayaa new york times waxa uu sheegay in duqaymuhu ay sii socon doonaan muddo iyagoo diiradda saaraya bartilmaameedyo military sida ay qortay wall street journal maraakiibta dagaalka maraykanka ayaa weli heegan ugu jira inay dib u soo rogaan xanimaada dekedaha iiraan haddii madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump amar uu bixiyo sarkaal ay soo xigatay oxios ayaa sheegay in bartilmaameedyada la weeraray ay ka mid ahaayeen gantaalada kuruska ee lidka maraakiibta goobaha laga rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka dekado nidaamyada difaaca cirka xarumaha kormeerka xeebaha gantaalada dhulka laga rido ee cirka lagu beegsado sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne trump uu ansixiyey qorshaha weerarka isagoo ku sugan turkiga halkaa uu kaga qaybgalayo shirka nato kadib markii weeraradani la shaaciyey qiimaha saliidda adduunka ayaa kor u kacday boqolkiiba lix iyadoo gaartay ku dhowaad toddobaatan iyo lix dolar halkii fuusto wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegtay inay si deg deg ah uga jawaabi doonto weerarada maraykanka iyadoo ku eedeysay washington inay mar badan jebisay heshiiskii isfahamka ee labada dal waxay sheegtay in maraykanka uu jebiyey heshiiska iiraan qaadi doontona tallaabo lagu difaacayo danaheeda iyo amnigeeda qaranka guddoomiyaha baarlamanka iiraan maxamed baaqar khalibaaf ayaa sheegay in maraykanka uu si weyn u jebiyey heshiiska isagoo weeraray koonfurta iiraan islamarkaana dib u soo celiyey cunuqabatayntii dhanka saliidda wuxuu yidhi waxaa dhammaaday xilligii cabsigelinta iyo baadda iiraanna ma isdhiibi doonto dibna uma guran doonto taliska khatamal ambiyaa lagu magacaabo ayaa isna sheegay inuu si xoog leh uga jawaabi doono gardarada maraykanka isagoo ku adkaystay in iiraan aysan u ogolaan doonin maraykanka inuu farigeliyo ama maamulo marbiyoodka hormuus waxay sidoo kale sheegeen in wadada keliya ee ammaan ah ee maraakiibta mari karaan ay tahay tan ay iiraan qorshaysay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sidoo kale ku eedeysay maraykanka inuu jebiyey heshiiskii isfahamka kadib markii uu dib u soo celiyey cunqabataynta saliidda iiraan waxay wasaaraddu sheegtay go-aankaasi inuu jebinayo qodobka tobanaad ee heshiiska washington ay mas-uul ka tahay burburinta heshiiskaasi iiraan waxay ku adkaysatay inay iyadu si daacad ah u fulisay waajibaadkeedii heshiiska tan iyo markii la saxiixay halka ay ku eedeysay maraykanka inuu marmarsiyo u raadinayo jebinta heshiiska mahadsanid abuushayba kulan looga hadlayay horumarinta magaalada bu'ale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dhex maray dhallinyarada degmadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cuthmaan axmed dubow dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada waana xoogga ugu weyn ee lagu dhiso diinta dalka iyo dadka haddii la mideeyo lana hoggaamiyo waxa ay door muuqda ka qaadan karaan horumarka bulshada nabadeenta waxbarashada iyo ilaalinta qayimka bulshada iyadoo laga duulayo muhiimaddaasi waxaa degmada bu'aale lagu qabtay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee dhallinyarada ku nool magaaladaasi kaas oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa midnimada dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada intii uu socday kulanka ayaa looga dhawaaqay furitaanka xafiiska dhallinyarada ee degmada bu'aale kaas oo loogu talagalay in uu noqdo xarun midaysa dhallinyarada islamarkaana lagu abaabulo barnaamijyada horumarineed iyo howlaha bulshada anfacaya guddoomiyaha dhallinyarada oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dhallinyaradu yihiin awoodda ugu muhiimsan ee bulshada waxaan bogaadinaynaa dhammaan dhallinyarada ka soo qayb qaadatay kulankan iyo shirkan iyo xafladan qiimaha badan leh kaasi oo muhiimadiisu ay tahay in aan gacmahaas qabsano soo diyaan looma inaan isqabsan waxaan nahay xoogga maanta iyo weliba hoggaanka berito maanta waxaan nahay dhallinyaradii waddanka berina waxaan nahay hogaamiyaashii dalka hogaamin lahaa ayaan nahay ummadda waa inaan ugu faa'iideynaa xoogganagi ummadda waa inaan ugu faa'iideynaa caqliganagi ummadda waa inaan ugu faa'iideynaa maalkanagi waa in aan isku duubnaana soo inaan isku duubnaana maaha waxaan rabnaa in aan ka qayb qaadano dhismaha dalkanagi soo saas maaha annaga wax walboo dad lagu tijaabin kara soomaali maanta waa lagu tijaabiyey ummad lagu kala goyn kara waana lagu sameeyey annaga waxaan rabnaa dhalinyaro maadaama aan nahay inaan hadda ka baxno waxyaalahaas aan soo kabsano dalkanagii aan dhisno diintanagii aan xoojino ummaddanadii aan wax u qabano soo diyaar loomaha waxaa xusid mudan oo wax la bogaadiyana ah dhallinyarada aan ugu tagnay maanta degmada bu'aale ee ina hor fadhiya ee wakhtigoodii noo soo horay ee nala qaatay kulamo iyo shirar iyo fadhiyo kala duwan kuna qanacsan in ay dhallinyarnimo ahaan isugu duubnaadaan ay dadkoodana wax u qabtaan iyagana iscaawiyaan soo ceeb inagu ma aha nin dhallinyaro annaga naga mid ah annagoo maanta intaanu qof gaarayno inuu shaqo la'aan ahaado soo ceeb maaha shaqada gacanteennay ku jirtaa qaar ka mid ah dhallinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa iyaguna ka hadlay madasha iyaga oo sidoo kale fariin u diray dhallinyarada qaybaheeda kala duwan qof muslin ah oo habeenkii wax aan cunin oo gurigeen dhinaciisa jiifo oo anagan dhallinyarada aan nahay shan dhallinyarada isku tagto milaashi siti qofkaas baahidii way kaafisaa aan noqonno dad isku tashti waan aan mulmuli dhexdeena soo geli karin waa inaa anaga aan isqabanaa waa inaa anaga iswaaninaa qofka qof kale oo walaalkiisa waa inuu isqabtaa hadduu maanta qof soo cawaado ama qof dhiig u baahan yahay ama qof duruufa haysata ama qof guur la-aan ay boqol door ugu dhiman tahay ama hal door ugu dhiman tahay xafiisku imaanaa wuxuu leeyahay dhibaatadaas ay haysata haliga xaliya waa la diiwaangelinayaa dhibaatadayaa lasoo arkaa qofkii baahidiis waa la xalinaa qof kastoo dhallinyaro ah in shaqo abuur loo sameeyo tartamo dhallinyarada in loo qabto in koorsooyin kala duwan dhallinyarada loo qabto ikhwaanii si buuxda waddankeena waxaa ugu qabsanno si buuxda aan gacmaha isku qabsanno si buuxda ilahi subxana wataala aan u dhowaanno waxaan fursaddan kaga faa'iidaysanayaa marka ugu horrayso waxaan la hadlayaa oon fariin halkan rabaa inaan ugu gudbiyo dhallinyarada muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku rafaadsan ee ku dhibaataysan qurba waxaan leeyahay dalkiina idiin baahan dadkiina idiin baahan diintiina idiin baahan waxaan idin leenahay kusoo dhawaada gacmo furan waxaan idin leenahay waxaan nahay dhallinyaradii muslimiinta ee bariga afrika u taagneed inay dhallinyarada muslimiinta dhan hal meel iskugu keento waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed meel walba iga maqlays doonto ku soo xirma xafiiska dhallinyarada nabadoonnadii iyo waxgaradkii madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey dadaalka ay dhallinyaradu muujiyeen waxayna ku dhiirigeliyeen dhallinyarada soomaaliyeed inay ku dadaalaan midnimada dhexdooda maanta arrimaha intaan u fidhina oo noo keeneen dadka walaalaha muslimiinta ah aad iyo aad ayaa u soo dhowaynaynaa markay annaga nahay nabadoonnadii degmada bu'aale waa ku faraxsannahay hadda maanta waxaa u fidhinaa markii dalka islaamka diinta isla qaatay diinta lagu dhaqmay in walaalaha muslimiinta waxay noo keeneen in la madaayay dhallinyarada dadkii noo keenay oo barnaamijkan oo ku soo dadaali ajar iyo sanaad allah ka siiyo annagana waa leenahay waa ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa waxaan ku tashanaynaa dhallinyarooy inaan waxbaranno waxbarashada baxayno aan dhista madarasooyinka midka baahan aan u kaalmayno midka aroosa aan kaalmayno tani ma ahan tallaabadii ugu horraysay ee guddiga dhallinyarada maadaama ay hore xafiisa dhallinyaro ugu furteen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo xilligan si heer sarah u wada howlihiisa shaqo islamarkaana noqday xarun ay dhallinyaradu ku midoobaan kuna abaabulaan howlaha horumarineed ee wax looga qabanayo dadka tabaalaysan ee garab qabashada u baahan ee ku nool degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana la filayaa xarunta labaad ee dhallinyaradu ay ka furteen degmada bu'aale inay noqoto mid waxqabad leh islamarkaana looga adeego bulshada qeybaheeda kala duwan mahsaned dhubow ardayda mu'asasada alxigma farciga deegaanka ceelansaare ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta mu'asasada ee deegaankaasi warbixinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeena cabdiqani moxamed bandhigan oo ardayda mu'asasada alxigma ay ku soo bandhigeen aqoontooda ayaa waxa uu ka dhacay xarunta madarasada ee deegaanka ceelansaar kadib booqasho aynu ku gaarnay xarunta boqolaal arday ah oo xirfado kala duwan baranaya ayaa ku xihan xarunta waxaa ka mid ah kuwa baranaya caafimaadka harqaanka iyo sidoo kale qeybta caruurta oo iyagana la baraya qoraalka iyo akhriska xarunta waxaa muddadii ay howlgalaysay soo saartay tobanaan arday ah oo qaarkood xirfadooda ku anfacaya bulshada deegaanka sida qaar bartay caafimaadka oo hadda ka howlgala xarumaha caafimaadka iyo kuwa bartay tolidda dharka dumarka ah kuna shaqaysanaya qaar ka mid ah ardaydii aanu kula kulannay xarunta mu'asasada alxigma ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah aqoontii ay xambaareen bismillaahi raxmaan raxiim ana oo ku mid ahaa gabro ka nool deegaanka ceelansaar oo ku qalan jebiyey mucasasatu alxigma dufcidi koowaad alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walbadan ka fahagni alxamdulilah caafimaadka bulshada maybaangaya aroodya qii muhiim ayag ey ilaahayna ka mahadsan hatageega alxamdulilah sidii awal mayhayni walbadanga maylaraa isya fahagni walbadanga bilaabo korna uduro maylaraa isi shalciyin qaabkii walan duro lahaa walwalbuwana na bari ilaahay mahadle alxamdulilah muslimiinta maybalena miilwalbiyo roowaan walaan gaaladan iyona lakadawa oradahay owal wiingna lanka baradaana ma-e meelo islaamka rowan maylaraa isfaa'iido badan ayaala marka hay ku faa'iidaysado ilana mucasasatu alxigma wakhaasatan qeybta caafimaadka bismillaah anigoo magaca ku balaa faadima musdaaf anigoo ku socda mu'asasatu alxigma gaar ahaan qaybta caafimaadka mayla ka faa'iidnay waxyaabo badan cudurro shisha leh madikowana galaani walma kasaan haddii ilaahay mahadleh maybalanaa dadka oo haasaasi alxamdulilaah maasha allah jazaakum allahu khayra How are you, my friend?
I am fine my friend and you I am fine, my friend. Start me or start you.
start me What is your name?
my name is ikran cabdullahi macalin and you My name is Hamdi Al Hussein. Where do you live?
I live in Bokol especially in Wajid Disre With whom do you live?
I live with my parents and my family How old are you?
I am 17 years old Why are you standing in front of me?
I want to make conversation with me Can you speak English well?
yes I can speak English well mayba ka tirsanayna geebka yarqaanta dibirooda dhikadaani alxamdulilah walbadan ka faayidni abbaayada jilbaaba tolaan saakooyinka tolaan faashonka saakayaal dirayaalka tolaan walbadan ka faayidni ha ku faa'iidaysani alxamdulilah librood gudaanti oo walba ha ku faagni
sayfilisku waa cudur ka mid ah cudurrada galmada laga kala qaado calaamadihiisa ugu horeeyaan waa boog sida nabarka oo kale ah alsar nabarkaasoo lagu arki karo cawrada ragga iyo dumarka genitalis haweenka wuxuu uga soo baxaa indabajina mana la ogaan karo waayo wuxuu qofka jirkiisa ku qarsoonaan karaa muddo sagaal iyo sagaashan maalmood ah waana nabar aan xanuun lahayn wuxuuna ka mid yahay cudurrada halista ah ugu dambeyn maamulaha xarunta alxigma sidoo kalena ah maamulka madarasada abubakar sidiiq dugsiga hoose ee dhexe ee magaalada ceel ansaar ayaa ka warbixiyey guud ahaan ardayda wax ka barata xarunta iyo dadaalka reer ceel ansaar ay gelinayaan sare u qaadidda aqoontooda diineed iyo mid dhammaadi mayba fadaha ee hoob ilaahi riniyaan holyar ku warbi madarasada abubakar sidiiq oo ka taala magaalada al ansaar madarasadaasaynu walibu ahaa madaraso oo ka kooban dugsiga hoose dhexe oo ka baradayaan arday badan dhaxdii wal ku baradayaan qeybooyin shashal dugun mayba ka dhafurnaha mu'asasada alxikma madarasadaasay meel ka baradaya maadooyin farac badan oo maadi i diini in iska dhajaran alxikma ayaan meel ka baraday luuqadooyinka iyo xirfadooyinka marka ilaahay subxaana watacaala ayaan ka mahadiyaan oo nin suurta geli barnaamijkaasay dhammaantis reereel ansaariyoona ilaahay mahadle ka buraarageen walbarashada sidii horma ah eed iyo eed aan dana ahaayan sanadadan dambe meen maleesa iniyoona magaalada nuursha horansiyaadahay may ku dareemaysaa madarasada haddii aad aragta alxamdulilah arday oo meeha kaxarooda see ku dhowaad saddex boqol ah qeybooyin shashal dugun tusaale ahaan alxikma haddii leera qeybtay hor dad oo afartan camal ay ku qalan jibi dufcadii kood dufcadii lama siyeetuman ku qalan jibeydii dufcadii saddexaad markan meeg malees aynihaani hor saameyntii eed an ku dheerta may waalay hata rawdo yaa diiwaangeliyahayn rawdadaasay walaalayaal sadde maalamood gudaa jooya mayla ku diiwaangeliyay boqol iyo labaatan arday oo cusub markan yaadan may ka tusiyaasi ahaa magaalada horumarka iyo mayl heraas inshaada ilaahay mahadle hiigsadahayta oo xawligiiya ka socota iyo mayl heraas yaan higsaasa dugsigana iskuulkana guud ahaan may ka kooban yahaa dugsi hoose dhexe ka koobanyi fasal koowaad lamaad saddexaad afaraad shanaad ilaa lixaada dhikadahaan usun arday oo may dhikadahayta aada ku dhowaad boqol iyo soddon arday ee dhikadahayta iskuulka guud ahaan oo dugsiga hoose dhexe ah alxikmana qeybooyin shashal duwan rawdad amal may dhikadahayta haa boqol iyo siyeetun arday amala dhikadahayta wali dufcadii hore qalan jibi iyo wali hatala qowday haddii iska dardara marka tacliimul kibaar dadweynaas ku jiran oo xargaan baradahay dad caafimaad baradow gabdhooyin cilaan baradow marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka mahadsan kabacda maktabkii tarbiyadii tacliinta onan suurtageli barnaamijkaasi iyo meel raayso ka mahadsan alxigma oo in ka badan saddex farac ku leh wilaayada abakool ayaa ka mid noqotay madaarista ugu firfircoon ee ka howlgasha wilaayada waxaana xusid mudan in labadii sano ee ina dhaaftay deegaanada wilaayada ay ku soo kordheen dad isugu jira dhallinyaro iyo waalidiin oo bartay xirfado muhiim ah aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdiqani iminkana waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad warbixin ku aadan horumarka degmada biyacde ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad
من قلوبنا بأرواحنا نفدي
kuwankaa daawo aad u qalanayso laba qaybaa soo fadhiisnaa kane waa hana hayad ahayn waa geedkan waa daawe waxaan dalbadaa hilib daawo eh
magaalo kastana waxay leedahay meel ay nolosheeda ka bilaabato subax kasta biya cadde maanta waa suuqeeda weli waa aroor hore laakiin magaalada durba way toostay ganacsatadu waxay kala furayaan albaabada dukaamadooda beeralaydu waxay soo rarayaan qudaartii ay goosteen iyo dalagii kala duwanaa ee beerahooda xoolodhaqataduna waxay soo quminayaan xoolaha ay doonayaan in maanta lagu kala iibsado suuqa toddobaad kasta maanta oo kale biya cadde waxay martigelisaa mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee wilaayada shabeellada dhexe dadka deegaankuna waxay ugu yeeraan suuqa toddobaadlaha maalintaasi magaaladu ma aha oo keliya meel ay ku nool yihiin dadkii degganaa waxay isu beddeshaa xarun ay isugu yimaadaan kumannaan qof ah oo ka kala yimaada tuulooyin degmooyin iyo sidoo kale gobollada dariska waxaa waayey suuqa hadda la joogo waxaa waa biriga biyacadda waaye ayaankiisa waaye aye marka waxaa waaye xaaladiisana waa iska fiican tahay jawigiisa waa fadhaa biriga hadda saaka waxaa nugu ballowda qabowgii roobkaa nugu ballowda waa fiican yahay biriga waa sida loo rabo waaye jawiga waa degan yahay waran qiyaas xoolaha maalinkan oo kale la kala gado waa fiican yaha maalinkan oo la kala gado iriga waxaa waaye hadda maalinta ugu fiicneed waa saamanka gooniya loo gadaa iriga oo hilibka gooniya loo gadaa idaha gooniya loo gadaa dadka waxaa waaye caadi u birigatan uu ilaa afgooy dhulkaas balcad waa laga yimaadaa joor waa laga yimaadaa dadkan kalena naxamare ka yimaadeen ilaa mahadnay dhaafeed xataa qaara ka jooga meeshan marka waddanka waa ballaaran yahay haye qiimaha oo kale tusaale oo kale qiimaha neefka birmada oo kale maxaa la siiyaa neefka buuran neefka buuran waxaa la gadaa boqol iyo soddon boqol iyo konton boqol iyo lixdan saas waaye oo arcadka ircadka haa idahana
idaha laba boqol neefka birmada halka ugu yar saddex afar hal waa jirtaa ilaa afar boqol waa gaara waa sida wax loo dhaqaalaysta waa dadka isu dhaqaalmaana mugto hal waxaa waaye waa wuxuu ka dilayaa cunaduu ka dilaya halna waxaa waa dhaqaalka u badihaa marka eriga saasba waa shaqadiisa erki muraadka waxaa waaye waa waa waa erigan eridoy waaye waxaa loo yaqaanaa hilibkiisana waa sida wuxuu soo cartamaya jecebta eriga cun camal uu soo cartama hilibkiisa macaan waaye marka waaba waaba la jecel yahay waddanka ee xoolaha joogo dadka joogo amba xoolaha joogo dadka ka dugan yihiin biyacadda biyacadda waxaa waaye barwaaqo sooran waaye markii wuu ka baxayey xilligii hore u ahaa jirisaan waxaan joognaa suuqa biyacaddan joognaa haa suuqa biyacadda aaduu u fiican yahay waa camiran yahay dadka safarka ilaa jowhar ilaa mahaday ilaa xamalay ay uga yimaadeen dadka oo beec mushtarka inti caadley iyo califool dheere intay u xagaysana waa looga soo safraa aad iyo aad u camiran yahay alxamdulilah laxdan haye maxaan ka dhigahay waa socdaa waa socdaa beec ka dhig haye korad aadde
suuqa lagu iibiyo xoolaha nool waa halbowlaha keliya ee dhaqaajinaya ganacsiga toddobaadka xoolaha ugu badan ee halkan lagu kala iibsadana waxaa loo kala safriyaa degmooyinka jowhar ilaa afgooye qaar ayaana u sii gudba dhanka magaalada muqdisho ganacsiga xoolaha nool wuxuu weli ka mid yahay lafdhabarta dhaqaalaha ee bulshada halkan ku nool iyo guud ahaan gobolka shabeellada dhexe laakiin suuqa kuma eka midka xoolaha lagu iibiyo dukaamada iyo goobaha furan waxaa laga helaa agab kasta oo dadku ay u baahan yihiin qudaarta noocyadooda kala duwan iyo dalagyada beeraha ee xilligan cusub waxaa sidoo kale suuqan lagu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan maacuunta alaabaha guryaha lagu dhiso kabo iyo badeecooyin kale oo dabooli kara baahida bulshada waxaan joogaa degmada oo biya caddaan joogaa farsamada shaqada waxaa waay moobeelada waa sameeyaa oo yar hanaqdaano oo qooshaashada kuwayeerarka soolarka saacadda ayo nuuc wixba oo elektroni lagu imaado waa farsamaynaad waa la yihahda shaqadeeda maanta waa ilaahay kuma samidida waa shaqadeer waa shidanta maanta waa baandi oo suuqa oo jimcada ah kuwayeer ku kaata adiga laba doolar bar saddex doolar afar doolar shan doolar hal doolar nus doolar waxba adiga shaqadeer wax sii waa maya waxaan dhaaf malo waa adi nolol maamulki
degmada biyacado saaka waxaan lahaa cabitaanle waxaa soo boqotay idaacadda undunuus waxaan shiidaa cambo waxaan shiidaa qumbo waxaan shiidaa babaay furlaato ayu nuuc biyacaddan joognaa ku soo dhowaada maantoo kaleo jimcaha waxaa waa shaqada maasha allah waa birig birigeyno ayaba waa ugu shidanta galaaska cabitaanada oo gaarka ah galaaska meeqa ka daan galaaski nus doolar waaye waxa dhan isku mid waaye cabitaan fadhiyo waaye cabitaan fadhiyo waaye waa ka hubaa hadda waana calaxalna agtiisa noogu maagirtiin biyacaddu maasha allah ganacsiga magaaladan laguma fahmi karo iyadoo aan la fahmin dhulka ku hareeraysan sababtoo ah waxa suuqa soo gala inta badan waxa uu ka yimaadaa beeraha iyo miyiga biyacadda waxay ku taal deegaan ay dadka intiisa badan ku tiirsan yihiin beerashada iyo dhaqashada xoolaha mid ka mid a waxyaabaha gaarka u ah biyacadde waa caradeeda deegaankanna waxaa ku kulma saddex nooc oo carro ah carro cad carro guduudan iyo carro madow oo dhoobo ah kala duwanaanshaha dabiiciga ah wuxuu siiyey deegaanka fursado kala duwan oo dhinaca wax soo saarka ah carrada qaarkeed waxay ku fiican tahay beerashada meelo kalena waxay ku habboon yihiin daaqsinka xoolaha waxay sidoo kale ka tarjumaysaa hodantinimada deegaankan uu leeyahay saddex lugoodaa soo gasho saddex lugood haa lug madow carra madow bay ka timaad lugtaadu waa madowda de carramadow ka timaad lug madow lug cad oo ka timaada buur lugtaadu waa cadda dabuur ka timaad bacaad ku saaranta lug gaduudan waa mahaanaad joogto lugtaadu ma guduudno horta saddexdaas lugaa soo gasho kuna ganacsata ilaahay maad lama aragtayaa waxeeran la timaad wixii la waayay biyacdaa laga soo jirsha waxaan ka soo dhammaannay suuqii xoolaha iyo ka sheekaynta qayb yar oo ka mida taariikhdii degmada hagaag dhegaystayaal waxaan maraynaa bartamaha magaalada biyacadde markana waa xilligii quraacda waa barqadheer nasiib wanaag booqashadaynan aan ku nimid degmada biyacadde iyo waxaa kulmay maqaayad cusub oo degmada laga hirgelinayo maqaayaddaas ayaan tegi doonaa wax cunto ah maqaayadda laguma hayo keliya waxaa lagu qalaa idaha weliba kuwa waaweyn ee jabsaday ee daawada ah maqaayaddaas ayaan booqan doonaa waxaan la kulmaynaa qaar ka mid a dadka halkaasi ku sugan oo aad u qiimeeya hilibka idaha soo fadhiisna kan waa hanahayadahane waa geedkan waa daawe maxaad dalbanaysaa waxaan dalbanaa hilib daawo eh oo moogtahay awood fara badan laga helaayo iyo mid jireedbe iyo mid caafimaad oo kaleo fara badan marka iyadaasaan u fadhiyaa war haygu dilina biyacaddaan joognaa maqaayad waa cusub tahay waa beriga insha allah marka war haygu dilina horta aan cuno marka cuno kadib i warayso
haddaanba dalbad waa arkaysaa waxaa xustayda yaalla suufka aad u maldo maasha allah tabaaraka allaahu maqaayadda waxaan leenahay ilaahay maqaayad barakaysana ka dhigo waa cusubta haddaa ugu horraysa maanta la furay waxaa weeye marka dadkana waxaan leenahay maaragtay ha laga faa'iidaysto ha la soo galo maqaayadda waa maqaayadda maaragta ma ahan magac maqaayad ma ahan waa maqaayad alaabteeda suufkan hadda ay tahay waa laga baxshay saddex boqoliyo toddobaatan laga baxshay leer nafka nafka meesha lagu qala saddex boqoliyo toddobaatan dolar naf laga baxshay waa dareemi kartaa wan qaalmed wana kii la dhihi jira waa daawo la cuna ma ahan hilib la cuna daawo la cunuya meesha
maqaayadda barwaaqan joogaa beriga oo yowmul jumca e maqaayadda maasha allaahu hilib aa lagu qalaa shay kale laguma sameeyo raashin iyo hilibka jabsaday oo fiicana loo yimaadaa hilibka idaha waa mudaawaadka oo ugu fiican waayaba insha allahu dad badanaa ku caafimaadaba hadda hilibke waa fareesh beriga haddaad ku qoraacato caawa xataa raashin u baahnid aad iyo aad waa faraxsanaya walaxaan arki jiraan haystaa waxaan haystaa hilib aan u baahnayna in badan oo daawo ku dheehantaa wax badan ku dheehan yihiin degmadayna daawooyinka laga hela maxaa ii sheegi kartaa wax badanaa laga helaa xanuunya badanuu daa- xanuunyo badanuu daawo u yahay marka waa in badan aan sugayna ilaahay ma hadda iskale hadda noo dareemi laakiin hadda waa noo hoos yaallo ma jirtido aad iyo aad waa dareemaya waa ku faraxsanaya inuu saa noo hoos yaallo waa ku qanacsanna maqaayad fiicanaan joognaa hilibaa lagu karshaa hilibka iriga idaha jabsaday oo mindaawaadka sidiisu aad u fiican yahay u ta- u taya badan yahay igfishinka keliya xanuunka wax walbaba lagu- ugu fiican yahay lagu daaweeyo markee waa ku qanacsanna maqaaladan waa loo baahnay maqaalad nuuceedana bilad la- wux- weli hore hore looma samayn Haye.
hadda maqaaladan barwaaqa loo baxshay waa maqaalad hadda cosayba hilibka idaha ee jabsaday Aha.
ee aadna u xiisayno Aad iyo aad.
oo daawadiisana la faanshay sidii efishinka dhilmayada cagaarshubra idahan waa jubla u rooyinaa la yidhi wax kasta u rooyinaa waa dijawsantaaba Haye.
marka haddii leeta raalli noqdo aadan aad- aad- aad aad u necmaysannahay biyo cadaadaad tihiin
Arbi cadda ha hilibka niman tirsano biyacdmirta qwa jira aadi jirna Aye.
biri waxaa la yidhi degmadeena waana dhuqa samaysana hilibka Aye.
waana loo sameeyey haddaa cunnay Aye.
weli gacmo ma dhaqanin saacan cunna saaciisana qaajoomayna haddaa Aad iyo aad.
wax rashi u baahan maysid Aad iyo aad.
marka waxaa waaye aad u nacmaysana maya iduhu waa iduhu waa muhiim Aye.
idahan waxaa sidoo dhan ba waxaa waaye inta wadanka soomaaliya loo cuno idaha u daawo badan Aad iyo aad.
una nafaqo badan Aad iyo aad.
dadda dhacay dadda jabay dadka ilaahay rumadan duqoobay oo hadda dalku yaraaday kulli idahaas hadday cunaan waa la dareemaya Ahi, waana waana- waana dijabsannahay maasha allah tacaala waxay daawo yihiin cudurro kala duwan sida egfashinkaa lagu daaweeyaa feer xanuunkaa lagu daaweeyaa la- lafa xanuunkaa lagu daaweeyaa een, sokortaa lagu daaweeyaa een, xo- taranka ragga iyo dumarkaa lagu daaweeyaa wax badanay daawo u yihiin habeenkii markii ay gaarto biya cadde waxay yeelataa muuqaal kale leerarka waaweyn ee ku shaqeeya tamarta cadceedda ayaa iftiimiya waddooyinka magaalada nalalkaasi waxay sii dheereeyaan dhaqdhaqaaqa ganacsigooda waxay ammaan iyo bilic u kordhiyaan magaalada horumarka ka jira degmada waxay astaan u tahay isbeddelka ay biya cadde soo martay laga soo bilaabo ceelkii biyaha laga helay ilaa magaalo iftiin leh magaalada sidoo kale waxay leedahay fiyaalo waasic ah iyo dhismayaal cusub oo sannadba sannadka ka dambeeya sii kordhaya maalgashi cusub ganacsiyo cusub iyo qoysas cusub oo dooranaya inay halkan ku dhisaan noloshooda waa calaamad muujinaysa in biya cadde aysan ku noolayn oo keliya taariikhdeeda balse ay indhaha ku hayso mustaqbalkeeda maanta biya cadde waa magaalo leh suuq isku keena kumanaan qof waa magaalo ku tiirsan dhulbeereedka iyo xoolaha waa magaalo ay ka furan yihiin dugsiyo lagu xifdiyo qur-aanka kariimka laguna nooleeyo maskaxda jiilka cusub waa magaalo uu ku yaal masjidka ugu weyn ee gobolka marka loo eego halka lagu tukado waana magaalo habeenkii ku iftiimta tamarta cadceedda laakiin waxaa ka weyn dhammaan dhismayaasha iyo suuqyada waa dadka dadkii biyaha ka dhigay bilow nololeed dadkii dagaalada ka dhigay cashar la qaato dadkii rajada ka dhigay jidka horumarka biya cadde waa xasuus taariikheed waana xarun ganacsi waxay ku hoos jirtaa ku dhaqanka shareecada islaamka muddo sannad iyo dhowr bilood laga joogana waxaa laga xoreeyey cadowgii duulaanka ahaa ee buqno goonayay horumarka ay tiigsanayaan bulshada halkan ku nool waa magaalo qoraysa bogog cusub oo ka mid noqonaya taariikhda so- aad buu u mahadsan yahay taasi waxay ahayd warbixintii faysal waxayna gun iyo gabagaba ayuu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh